bismillahi raxmaan raxiim wal waxa weyaan dhimashada haddii aad ka hadlayso laba wiil oo soomaaliyeed oo shalay iyo xalay ku kala geeriyooday magaalada tripoli waa arrin aada looga naxo waana tacsiyeynaa waalidiintii dhashay iyo saaxiibadii waa uga tacsiyeynaa iyo dhammaan dee dhalinyaradii ummadda soomaaliyeed ay ka baxayaan dhalinyarada soomaaliyeed si muxuu ahay fudud oo raqiisa maalin ay saxraha badda magaalooyinka xuduudaha ay ku dhimanayaan oo aada moodo xaalufin laga xaalufinayo ama ay ka xaalufmayso waddanka soomaaliyeed dhalinyaradii soo koraysay oo si nacmo daraa u dhimanaysa ay maalbu dhacayso aad baan uga xunnahay ugana tacsiyana ummadda soomaaliyeed iyo waalidiintoodiiba sabr iyo iimaan allah naga siiyo iyagana allah unaxariisaan leenahay laba wiil oo la kala yidhaahdo cabdifataax xuseen cabdifataax xuseen iyo daa-uud labadaas wiil way dhinteen shalay baa dhintay isbitaalka ayna yaalaan waaweyn oo magaalada turkiyada ku jiraan wixii beri ka dambeeyana aan jecelahay qaabkii broseskii loo xabaari lahaa ama muxuu ahay loo sheegi lahaa riboortihiisa loo geli lahaa inaan ka dabagalno waan gartay marka maxay u dhinteen ba la yidhi wallahi lama sheegi kara anago weli ilaa ay soo baxda riboortka booliiska iyo dab muxuu ahay tashriiciga oo dhakhaatiirta riboortkooda ilaa ay soo baxo wax rasmi ah oo aan ka sheegi karna male laakiin waalidiinta waxay aaminsan yihiin dhalinyaradan waxaa lagu hayay baadiyaha niman burcad ah ama madgafayaal ay ubixiyeen taariibyaasha ay ubixiyeen madgafayaal ayaa ku haystay intii muddo ah oo lacag ka doonayay sida caadada ana nimankaasi markay dhalinyarada lacagta ka doonayaan s way jir dilaan baa la dhahaa marka jir dilkaas inay u dhinteen dadka iyo waalidiinta qaar baa aaminsan markii ay magaalada yimaadeen inay caadi ahaayeen oo ay xanuunkooda hadduu hayeen ay qarsanayeenna way waa la sheegayaa kolleyba anigu hadda ma caddayn karo sababta ay u dhinteen ilaa uu dakhtarku soo sheego ama official report ugu soo bixiyo sababta dhimashada nimankaas marka safir intee leeg baa udhexaysay markii ay miyiga ka soo galeen baadiyaha ka soo galeen ilaa iyo intii aad dhinteen ilahay ha u naxariistee maalin afraad baa lagu qiyaasaa dadka siday ii sheegeen maalin afraad baa lagu qiyaasaa ama waxaan shan maalmood dhannayn inay joogaan magaalada tripoli inay joogaan ayaa lagu qiyaasayaa sida ay ii sheegeen dhalinyarada qaarkood ay ii sheegeen oo intii la keenay meel baadiyo oo magaalada agteeda lagu soo daadiyey ay markaa soomaali usoo fariindarsadeen lasoo kaxeeyey guryo soomaaliyeed la geeyey waxay ahayd maalin afraad meelaha sidaa laii sheegay ama muxuu ahay khamiistii iyo jimcihii waxa ka fogeen waan gartay marka wax calaamada oo inay caafimaad qabaan amaba inaanay caafimaad qabin oo ay kuu sheegeen dhalinyaradu ma jireen qaar aan arkay waxay yidhahdeen de wax u qarsoonaa ma ogin annagu laakiin markaa ay way socdeen gurigii aanu geynen waan quweysteen oo waa sheekeynayeen marka wixii ka dambeeyey dee kama warqabna yidhahdeen sida xaaladda way ahayd waan gartay marka haddaan si guud kaaga weydiiyo xaaladda soomaalida ee dalka libiya waxaa jiray in dhibaato fara badan ay ku haysatay dhalinyarada soomaalida oo sidaad hadalkaaga iminka ku sheegtay bilowgii aad tiri inay badaha beriga iyo magaalooyinkaba ku dhimanayaan bal xaaladdu siday hadda tahay haddaad nooga warrantid wal waxa weyaan in badan baan ka warbixinay ka qaylinay dhalinyarada soomaaliyeed mar baa waxaa dhigta kaga dhacday libiya waxaa loo maraa muxuu ahaa yurub baa laga aadaa markaa si indhalaaan oo isdaba joog ah ayay iskugu soo shubayaan dab iskugu soo shubayaan waddan isagiiba xaaladiisa ay muxuu ahay galab galab tahay oo ay nabadgelyadiisi iyo maalinkiisu uusan deganayn oo dhibaatooyinkood maalin walba gees walba ay ka qarxayso ay ka dhacayso ayay iska soo aadayaan marka waxay noqdeen badeecad muxuu ahay lacag socoto oo laisu sheegay oo soomaaligii meel lagu arka la iska xeranayo isagana way ku fududahay inuu la hadlo waalid ama yurub jiro ama muxuu maraykan jiro si halkaasaa lagu haysaa lacagaha lasoo shugo waa lasoo shugi kaa markii loo shugo uu qaadaya meel kale geenaya mid kaletaa la wareegaya ilaa xitaa magaalada tripoli dhexdeeda laga aruuriyo oo meelo intii lagu xarayo beeraha la yidhaahdo muxuu ahay lacag keena waa laydin sii dayne oo kun kun dollar laga qaato marka dhibaato caynkaasa ugu fara badan oo laisu sheegay oo laga bayac mushtaraya aad isdhihi kartid oo laga bayac mushtaraya aad isdhihi kartid intaa waxaa u dheer dawladdii oo aan diyaar u ahayn in ay dadkan sharci darrada ah ka baxaan magaalada oo dooman ka raacaan oo nin alaali ninkii lasoo arko ama loo maleeyo inuu doon isu diyaarinayo lasoo xirayo marka waxaan in badan ka dignay in aan lasoo aadin libiya laakiin nina dheg jarab uma siin waa lasoo socdaa de waa un dhibaato joogto oo soo noqotay oon dhammaanaynin waan gartay waxaa jira in soomaali kaloo ku nool wadamada dibadda gaar ahaan meelihii ay qaxootiga u tageen ha ahaata kenya iyo afrikada koonfureed in la sheegayo soomaali ku noqonaysa dalkoodii ma jiraan soomaali noqonaysa haddiise ay jiraan ma jiraan adeegyo lagu kaalmaynayo wallahi halkan markii haddeer ay baddu xirantay saddexdii bilood u dambeysay december iyo janaayo iyo febraayo badxidan baa lagu jiray dhalinyarada qaar baa ku fakeraya inay noqdaan dad fara badan oo hadda loo gooyey goohomkooda qaatay oo dib u noqday dhalinyaraha way jiraan kuwo badan oo hadda codsanaya way jiraan laakiin weli inta rajada ka qabta inay tallaabaan baa badan oo aan hadal haynin noqosho aan hadal haynin ama xabsi a ku jiraan ama banaankaa joogaan laakiin inta noqonaysana way badan yihiin hase ahaatee anigu anigoo adiga kaa faa'idaysanayo iyo v o a ka faa'iidaysanaya iyo ummadda soomaalida dhegeysanaysa waxaan kula talinayaa dhammaan waalidiinta ehelada iyo saaxiibada ama yurub jooga ama soomaaliya jooga ama maraykan jooga dhalinyarada iyaga ay danaynayaan ama ay yaqaanaan ama saaxiibadooda ama eheladooda ah ee joogta libiya in ay u howlgalaan sidii ay waddanka ugu celin lahaayeen haddii ay ka dhagacadeegaan waxaan u sheegayaa in dhibaatooyin fara badan ay ku qabsanayso